asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal intu walib waa idaacadda raadiyaha baydhabo ha ka dhowaada warka hiraabnimo idaacadda hiraabnimadan singhayta qodobada warkaananka doorkaroon waliba kumadaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roobleh oo la hadalay wafdiga dowladda soomaaliya andirtii maxkamadda i c j usoonan rajay guul dowladda federaalka soomaaliya walaha ku saartay dhulka dhuldowladeed oo muqdisho kiyaal ah oo la deganyiya saraakiil reer galbeed ee cosha celi lama xog oo hasaasi o ah ogaytii sarkaalaad ekraan tahliil faar ah oo aad ka maqan galanta dowladda somalilan weliba xooji haytay barakacinta dadkaha kujeeda koonfur galbeed soomaaliya ee ka ganacsado gobolka sanaaga akhbaaraadka bannaanka una siinhayna hiraabnimadan khiyaarah weliba ankadoor krona afar arin oo haduun ah xiisada lamaada dal ee muslimka ee iiraan iyo azerbaijan mar kale hakhyaare weliba hiraabnimaas nin ow taariikhda waliba ee ka beeganta tumiyo kowka oktoobar sanada labada kun iyo labaatiyo kowka hanas waliba haayana qodobada hiraabnimadan uuna siinhayn ee warka inis diyaariya warkii oo faahfaahsan insha allah hiraab feyle saaxiibayaal kabilowna qodobkan kureey warkaan hiraabnimadan uuna siinkahayna ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa weliba ku dhiirigelinaya hab ka fogaan aragga dhinaga internetka sikal weeladay wafdiga dowladda federaalka soomaaliya ee ku qeyb galaha iyo ka dhaqaaqowka go-aanka maxkamadda cadaaladda adduunka ee dacwadda badda andhexeyta soomaaliya iyo kenya usoona guulan rajaye ummadda soomaaliyeed weliba uu sheegay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble iniyo matalayaan dadkaasi dadka soomaaliyeed oo dhan saasaata uniyo wada isugu doonaan jawaabta maxkamadda cadaaladda adduunka ee i c j oo loo madansaly maalinta barye eeni ka dhawaaqda maxkamadda cadaaladda adduunka i c j ayaa soomailamada bilan ka dhawaaqi doonta natiijada kama dambeysa ee dacwadda badana eeiyo markaasi dowladda kenya iyo kaxaysata soomaaliya walibana edlan hadal haye go-aanka maxkamadda sidii aan qaadi doonta iyo sida markaasi landhaki doona dacwadda badaasi indhexeyta soomaaliya iyo kenya bulshada soomaaliyeed ayaa suweyn waliba yon falanqeeyaha ayna arinta soomaaliya iyo kenya ee badhinaga iyo badiyo iska haysten muddoba sanado eh taasi ee weliba ka dambeyn maalinta bariya ee lamada sinye ililaka dhawaaq kenya iyana toddobaadkan gudaasha weliba sheegtay iniyo maxkamadda i c j go-aankii hasaarta aan ka qanaca doona islamarkaana dagaal ku higda badaasi soomaaliya iyo kahaysata sidii ay sheegtay dowladda kenya dhinaga kale wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa goor dhawaaytay weliba ay hasaartay amar toos ah oo ka socda dadka degan dhul waa dhulka warlaliska raadiyo muqdisho aanas oo mud deganaayeen dhulkaasi dad dad shacbe walaalaha kubahay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya oo la kabaahiyay warbaahinta dowladda ayaa walabalag sheegay in dadka degan dhulkaasi kiyaala degmada daynil ee gobolka banaadir iyo sadhaqsile iyo unku guuraan waaniyo unku bahan maamulka gobolka banaadir iyo degmada daynile iyo taliska qeybta guud ee booliska gobolka banaadir ayaa wasaaradda weliba ku codstay iniyo doorshay ku aadan sidii lambanay lahayd dhulwarlaliska rediyo muqdisho ee degmada daynile oo baaha deg degan qabta wasaaradda warfaafinta ee la kaaray qoraalka hasaarta wasaaradda qoraalkan mayku xusni waqti cayiman oo weliba lanqabaday dadkaasi si oo unku guuran dhulkaasi markii lakutaba inaysa dhaqsi leh markaas lanfariniyo ku guuran mayog sababta rasmiga ee weliba xilligan sheentay in dhulkaasi iyo dalbata wasaaradda warfaafinta oo sanado weliba galantee kuma qaraaytay kaasiga weliba kayaalha degmada daynil ee gobolka banaadir warbaahinta blomberg oo mareykanka lukuliya weliba ay xigidaas elwareedyo reer galbeed iyo saraakiil ku tirsan qaramada midoobay welibana ay qortay warbixin ka saabsan xoghayti xogyahayti ikraan tahliil farah oo weliba la sheegay inay oo hay-adda nisa ay sheegtay inay dili al-shabaab balse al-shabaabna isku fegaytay arrintaasi oo suuragal ita in landili iyo inid dowladda soomaaliya iyo markaaska diyaasi iniyo qarayda xaqiiqda dhimashada ikraan tahliil faarax weliba gudaha soomaaliya iidlanka muransinyaa in dowladda soomaaliya qari hayta xaaladaha ka hareereysan dhimashada ikraan tahliil faarax oo lah bayaaniyey sidii sheegeen saraakiil reer galbeeda iyo weliba tahliilayaal la socday kiiskan ikraan tahliil faarax iyo halka erey warbixinta bromberga ikraan tahliil faarax ayaa xog hoose weliba ee ku haytay heliis amni oo sanadkii labada kun toban iyo sideedka dhexmaray dowladaha eritrea etoobiya iyo soomaaliya heshiiskaasi weliba faahfaahintiis iyo sadiida dal fadaayeen iniyo sirhata sidaiyo sheegeen saddex sarkaal oo weliba reer galbeed iyo qaramada midoobey oo ku shaqeeyeen soomaaliya aanas odsidii ini markaas magacayaasha lahangigiina sababo la xiriira inan lin ogolayn iniyo ku hadalan qiimeynta sirdoonka soomaaliya ee muddo ka tuhmaasi dowladda eritrea iniyo taageerta kooxda al-shabaab welibana heliiska weerayay xiisadaha hay-adda amniga lamada dal sidii sheegeen saraakiil la hadalay bromberga ilwareedyo la hadalay bromberg yaa sidoo kale sheegay in heshiisku isdhikaayay in saraakiil sardone oo eritrean ee iyo saldhigyo ka samaysan soomaaliya iyo etoobiya taasi weliba madaxweyne siyaasi afwerki madaxweynaha eritrea siyaasi iniisu saameynka weelada gobolka eritrea iyo taageeraasi dagaalka uu saraysul wasaaraha etoobiya doctor abiy ahmed iskalajara mucaaradka tigree ee waqooyiga dalkaasi etoobiya shacab ku-qaadista nuxurka heshiiska iyo sababaha ku dambeeyay dhimashada ikraan tahliil faarax weliba ay horseeday ikraan xiisad diblomaasiyadeed ee weliba qaraxda geeska africa welibana sidaas bloberg usan sheegay cumar mahmuud oo ee khabiirka hay-adda ah xasaradaha adduunka ee international crisis group oon qaabilsan soomaaliya ikraan tahliil faarax oo tababar dhinaga ammaanka internetka cyber security internet iyo haqaqaadati xarunta booliska scotland yard ee weliba london labada kun tomiyo sagaalka iyo sidoo kale iyo weliba haytay xog ka saabsan qiyaasi shan kun oo askari soomaali ah oo landiri eritreas iyo tababaryo hanqaqaadadan ee dalkaasi siduu sheegay mid kumid ah saraakiil la hadlay bromberga ikraan jaliil faarax weliba ayaa diyaarayaan haytay iniyo ka shafta sartaasi howlgalkan military ee murunka dhaliyay sida laka sheegay warbixin iyo balibati baahidii international crisis groupa bromberg oo la xiriirtay xafiisyada madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya may ku jawaabna su-aalo ka saabsan heliiska sadiida geesoodka ee soomaaliya eritrea etoobiya sidoo kale wasaaradda warfaafinta eritrea waa sidoo kale wasiirka warfaafinta eritrea yemen iyo weliba balian simon oo ee gabar afahyanan ee doctor abiy ahmed yayoon aan ku jawaabnay laiha daarintaas qoysaskan ikraan tahliil faarax iyo xildhibaano matalow yaa shalay weliba ay sheegeena iniyo baaritaan lagwadi in maxkamadda ciidamada iyo markaas ka samayta kiiskan uu socdo waayay kureed markiis is hor istaagiyay laka eri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo qoyska gabarti muqan ikraan tahliil faarax weliba iyo edion tonsnyina fahad yaasiin xaaji daahir oo ee hata la taliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda dhinaga amniga iyo yaasiin farey iyo cabdulaahi kulana jiis saas hata qoyska ikraan tahliil faarax iyo weliba shoogana ini markaasay madaxweynaha jamhuuriyadda uusan janjeer dhinaga iyo weliba adeegsanayaasha loo tuugmahaya saasaata una maxkamadaha iyo ancadeeyeen waa saasaata una maxkamadda ciidamada qalabka iyo weliba guddigii laga xil saarin iyo dhacdadan iyo baaraanba iyo ku wargeliyeen qoyska ikraan tahliil faarax ini markaasi iyo awoodinin lahayn iniyo baaran taasi weliba iyo sheegeen iniyo cadaadis iyo caqabadiyo kula kulumahayeen dhinaga villa soomaaliya sidiiyo hadalkan dhakena gudoomiye ku-xigeenka gobolka sanaag maxamed khaliif nuur waliba uu iskaamray dadka somalilan tanin dhalan ee ka dhaqan gobolka sanaag iniyo gobolka iyo kubaxan muddo tumiyo afar isha khilaaf yana markaasi sheegay in amarkaan iskoya xukuumadda ee somalilan welibana amray in muddo tumiya fareeshe gudaasha markaas gobolkiiyo kubanayana khaliif iyo sidoo kale weliba uu sheegay dan sheegay dadkasanaag ee xiriirka ganacsi lahay bulshada in iyo kala shal gurudan muddada tumiya faartashada eh ee lanqabadayn iyo kabaxan dadkaasiya madaxmulka yaa wada howlgeliyo markaasi dadka reer somalilan tan iyo dhalana weliba iyo ku saaraan deegaanadaas dadka lahasaaraha ee gobolada bariga ee sool iyo sanaag iyo weliba aan badan yihiin dad asal ahaan ha ku jeeda maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo sanado badan ka dhaqanhayay goboladaasi sidoo kale booliska iyo maamulooyinka weyn ee somalilan sida hargeysa iyo ku aruuriyaha dadka etoobiyaanka ee islamarkaana ciidanka nagahay dalsho wasaaradda arrimaha gudaha somalilan yaa gudoomiyaasha gobola gudoomiyaasha weliba shal dirtay warqad wargelin ah oo weliba tumiyo shan maalin lanqabad oo cuniyo gobolada reediyo aan kunagadan dadka ku jeeda koonfur galbeed soomaaliya xukuumadda madaxweyne muuse maamulka xukuumadda madaxweyne muuse bihi cabdi iyo dadkan waliba raafeen dadkan iyo horraafaan waliba ka eedeena iniyo khalkhalgeliyahayeen amniga deegaanadii inkastoo markaasan bandhigna cadeymaha xoojiyo sheegashooyinka intii markaas amniga galgalgeliyeen heedo ku shaqeeyeen arrimaha bani-aadamnimada iyo walaaca ku muujaya aragga iyo barakacinta kasabka ee weliba ku socotay laasaanoodda runta gobolka sool ee somalilan iyo maamulaasa qaramada midoobeye sheegtay toddobaadkiiba in tallaabadan dadkii somalilan iyo kalakati iyo barakacinta iyo markaasi iyo kubahasinta heerarka bani-aadam iyo madkaha quwul insaanka welibana ayaan ka baaqday somalilan niyo dadka si sharafley markaasan la dhaqanta saasaatown iyo falkaasi iyo roojada miile saaxiibyaal warkiisun ku dhuwansaahitaan hiraalnimadan raadiyo baydhowaaw dagaalaha afka ee iyo dholotus military oo markaasi ka lugleyn azerbaijan turkiga bakistan iyo iiraan yaa dhaliyay habsal ku qabanee markaasi sii kororta xiisada ku teegan koonfurta kauskasisa xiisadan dhexita lamada dal ee muslimka ee weliba iiraan iyo azerbaijan oo weliba wadaaga waxaduudo todoba boqol kilomitr afar boqol iyo soddon mayl ee yaa irka iskasii shareertay toddobaadyadii la dhaafay teheraan iyo dhowlatus ciidan oo weliba balaaran weliba ka sameeytay xadkii wadaaga dalka iyo dariskayin bali bilowgii bili octoobar toddobaadyo unfreed markii azerbaijan iyo weliba holofadiiya turkiga iyo bakistan iyo dhowlatus military iyo kuwada jeereen amaiyo kuwada qaadadan baku dhowlatuskan ayaa dhahayay iyadoo weliba iiraan ay sheegada haytay in militariga israael markaasi la geeyeen dhololka xuduudka markaas leeyiin azerbaijan dagaalkii sanadii hore kudhiyay waa nogorno karabakh azerbaijan ee goobta dagaalka ku socday waa daadgureysi diyaaradaha duuliyahan lahayna ee weliba droliska ee israael miilo turkiya usiina sidoo kale kaalmo hub iyo weli farsamo siyaaya azerbaijan taasoo gacanta ku jeysatay bili guuli military ee weliba dalkuus ku diraya armenia guud ahaan dhegeystayaal weliba intaa gabagabaanay warka hiraabnimo idaacaddiisan kula dareersan raadiyo baydhabo xasan aadan kheyr iyo warka farsameeyay dhegeystayaal cabdulaahi xidig yasiina dareersaay warka hiraabnimo intii warkan kulamada unridan kulmaan weliba siin ku tawaane amaano allah